waxaa dad badan aysan ogeyn maaltii la galay ee burco la galay ee sideed iyo labaatankii may mangistu iyo siyaad barre iyo morgan waxay wada joogeen soodari bay wada joogeen oo wada sirayen istahyadenayen iska dhigeen ama waxoodii u hagaago hawlahooda wada hagaageen marka la burca la galay siyaad barre intuu sidaa oga yii waad khiyaamasay mangistu mangistu wuxuu dhaxdan xoogle kuma khiyaaman waleegateenaan ogeyn markii loo yimid ee madaxdiini meeray rag yaan isla ogeyn meesha joogay dara bay joogay iyo jigjiga markii madaxda etoobiya ay tageen de waxay waa kii dee dibadda
toddoba iyo labaatankii halkaasi ka dhacay buu ka dhacay sideed iyo labaatankiina ceelka gedis ayaa maxamed cali galay markii ciidamada cadaadiysan weerareen sagaal iyo labaatankii wuxuu galay xuseen axmed wey xuseneer wuxuu galay cadaadi sodonkiiba haddana maxamed cali weylato wuxuu galay mandeer koob iyo soddonkiina ibraahim xuseen oo hogaaminaya ciidamadii maka ayaa saamiisa soo galay toddobada maalmood shantaa maalmood ay saba socdaan maalin keliya muunusan cadowga furco ilaah argeysa ilaah heebta ayaa lagula dagaalamay halkaasaa guusheedii ka bilaabatay waxaana ay jeclahay inaad arrinkaasi halkaa isaga kusoo koobo
waxaan gabaygayga arooskaan gelaayo sii golaxaago hablaha geyigeenu gedii lixdankiibay u jaxsan yihiin dagaalkii gazaa'irka miilo sideeda karnaylka dhacaaya dawaadhida suuqa kuwiigu gubaayey anaaba kafay jasiiradda waaqle kuwiila doodoomay ayaan gacalooga u jeed fadhiistaaye haddaanan haddaanan haddaanan gayaanka sixlow guga maanta arooska gingaamay isoo gelin guusha allaahu akbar allaahu akbar
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنو وناكسن دقيستي الملكستو الدنيا دعال لذي ذات كتشوكتان ومتكم بدا برنامج جدا قارخة ومالمه أمرنا ومالمو قصو عن مالمها كلا بلها سنتكن ayaani ba ayaan leh waxaa xus iyo xusuusba mudan markii haliyeyadii suumijeystayaasha ahaa ee xaqudirarka ee sanamaay gorada istareen isla markaana hadhuurlaha ku dareen cududii ugu xoogayay saanadaba badnayd ee ka jirtay bariga iyo bartamaha afrika waxaay ku beegnayd toddobiyo labaatankii bishii may kun iyo sagaal boqol sideed iyo siddeetankii markii cutubyo hubaysan oo ka mid ahaa xoogagii xaqudirarka ee saname ay gudaha u galeen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waa halgankii la magac baxay gudagalka magaalooyinka oo socday muddo shan cisho ah isla markaana aanu cadowgu ku nasan shantaa cisho halganka xaqudirarka ee sanam waxay dhigta dhiigga u dareen kornay sarreeyo gaas janan guuto iyo isbatooro kusheegyada iyo xidigta geeriyaad garbaha loo sudhay haddaba aynu isweydiino maxay ahaayeen ayaamahaasi duruufihii ku meersanaa ama ku gadaamnaa ururkii xaqudirarka ee sanam waa kan guddoomiyihii wakhtigaasi ee ururkii ee sanam haatanna ah madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo oo ka warramaya dhacdooyinkii siyaasadeed ee snm dariska la ahaa horta dagaalka weyn nineteen eighty eight ka ku dhasho ku yimid sheekadiisa waxaa arkaa meelo badan oo si khalada looga sheekeeyo oo fahan khalada laga bixiyo horta dagaalku wuxuu ku yimid oo aan ku qadbay lix iyo siddeetankii ayaa siyaad barre iyo mangistu iyo ay ku heshiiyeen meesha la odhan jiray shirka ciidad laysugu tegay jabuuti ay ku heshiiyeen oo la yidhi aan colaada kala joogsano oo aan idaacadda kala joogsano oo aan dhibaato kala joogsano heshiiskaasi ma hirgelin waanu arkayna khatartaa soo socoto annagu markaa dagaalkaygu u habays goriloo aad u fidsan oo ciidamadu gudaha galaan oo jiid dheer oo gudaha iyo xuduudda dushoodaba ku baahsan oo ha kala faana horeeyano qaarba meelan ku jireene ama haba guurguureene wuxua dagaal aad iyo aada u baahsano ilaa dibad ilaa gudaha si walba sida ugu baahsana mu ahayn ciidamo rasmi ah oo meel keliya fadhiya oo mar qula wada duulaya ma ahayn markii eighty eight kii ay etoobiya ku ajburantay dagaalo iyada gudaheeda ka socday oo lagu lagaga adkaaday muxuu ahaay eritrea lagaga adkaaday iyo dagaaladii waqooyi ka socday kale waqooyigooda ka socday lagaga adkaaday dowladii mangisto oo ay jabadii isaga ku fureen kuwa maanta dalka haysta ay kaga adkaadeen ayuu u baahday inuu ciidamadii qaro ku beegnaa aagga soomaalida waayo ciidamada etoobiya ama waxay ka dagaalamayeen eritrea iyo waqooyiga ama galbeedkaasi ka dagaalamayeen ama ciidamadooda intooda lixaadkoodan wuxuu ku beegnaa jiidaha soomaalidu degan tahay marka ciidamadii jiidaha soomaalidu deganaayid buu u baahday inuu raro oo geeyo oo xagga eritrea iyo dhinaca kale ee jabadu kala dagaalamayeen inuu geeyo ugu baahdo dabeedna siyaad barru waktiga eighty eight kii intuu ciidan u dir intuu dad u diray uu yidhi heshiiska aan kala saxeexadno heshiiskaan kala sexan aan socodsiino fulin waana noo yeeray waana noo sheegay markaan aragna xaalku si loo socdo anaa isugu yeeray muxuu ahay wixii markaa dir raba ku sugnaa markiiba horta maalinta ugu darayd bay ahayd dunida iyo dadka ayaa baqashiya waxaan anaga halganka iyaga uu soconaya haddii ay dowladihii iyagu ay heshiiyeen heshiiskuna iyagu u yaalaa balse inta ay taagan tahay dhibaatadii ummadda iyo dalka iyaga haysatay oo taanu ka halgamayna ka dagaalamayna taa ay tahay si aanu dagaalkaa ku joojin karnaa ma jirto kabixis maaha wuxuu nagu amray nagana cose naguna amray inaanu ciidamadeedi la soo noqon sidii heshiisku ahaa oo shan iyo toban kilomitr dib usoo celino waayo waxay ciidamadu qoloba shan iyo toban kilomitr ay gudahooda dib u qaadaan oo u celiyaan oo xeryihii xuduud ahaa iyo saldhigyada xuduud ahaa ee labada ciidamada dawladdu soo fadhiyeen ee xeryihii minuu ku xoreysnaaye balaa ku xoreysa adadkaa in dib loo ceshay noqotay marka annagu waxaa noo muuqatay faa'iido ah dhinaca faa'iidada isbaqiiq u ahay waayo dariiq kaloo noo furan baan jirin oo noolama ogola inaanu dagaalano dariiq qura noo fura markaa waxa weye anigaa magisto u tegey wafti intaa kahaystay markii horena sii diyaariyey oo intaan horay usii diray dad badan idig ciidamadeeni u diyaariyay inay dagaal galaan khiyaamaanu runtii ku samaynay markaa etoobiyanka iyo siyaad barraba oo aada noogu hirgashay ilaa xaddid maa waxay in ciidamayadii firiqsanaa intaanu aagga bari iyo aagga galbeed ka kala dhigno maka iyo madiinaa la odhan jiray ciidanna aan isugu geynay meesha la yidhaahdo kabaqori ciidanna aan isugu geynay ay kasoo baxayeen meeshii la odhan jiray eeg eeg eeg ah laba barood baanaan kusoo ururino shan iyo toban kilomitr dib usoo noqono dabeedna marka ciidamada siyaad bare noqdaan ee xeryihii minuu ku xireysanaya inay dhufaysadooda ay ka baxaan kuwan etoobiyankuna inaga guuraan ama ay soo noqdaan meeshii oo cidlaan aan cidi inaga dhaadaynin aynu ku dhufano oo galno oo saasa inoogu hawl yaray si kalenu yeelana garamayno ko mangistaan u tegay anigu iyo wafti aan wataa mangistaanu toos u wada hadalnay waxaan ciidamadeedii sidaad ugu amartay waanu soo celinaynaa laakiin waxaan doonayaa ciidan ilaa kun iyo shan boqol ilaa waxoogay aan geliyo gudaha si ay ilaashaan dadkii reer miyiga ahaa iyo tuulooyinka iyagoo dhanaxda waxaan doonayaa waxoogay shidaal ay siiso waxoogay dhaqaala ay siiso iyo waxaan ciidamada kusoo rarlaa intahay sii aada iyo aad buu ii ixtiraami jiray wuu iga yeelay intiiba wuu iga yeelay waxaan u sheeg ciidankaaga hararkuu jooga taliska intiibuu u sheegay marka ciidankaygii markaanu soo celinay waxay u qabeen inaanu la cooperate garayno waan tegey dagaalkii baan saxeexay waxaanu dhaqaaqa wakti baanu siinay waxaanu baxa markay ciidamada siyaad darana kacaane dhufisadooda ka baxaane ka tagaan kuway toogana ka soo noqdaan weydaabta ciidamo taagna markaa gudihii gal dariiq kale oo noo furaabaan jirin ko haddaba maxaa jiray waxaa isla markaa noo muuqanaysay khilaafka gudagalka laiskuma hayn khilaafka gudagalka waanu u badnayn way jireen dad ay markaaba ugu muuqanayso oo lahaa war isbaqiiqa noocaasi siduu u shaqayn karaa way adag tahay waayo intee laeg baynu wadi karnaa awoodeenii iyo wixina way jireen aaraa way jirtay laakiin mabda'iyan ciidamadu waxay ku buuxeen kulligeena ku buuxeen islaana garanay islaana qaadanay inaanu gudagalkaa aanu samayna wuxuu ah mid general aan u badnayn bu ah waanu khiyaamayna lacag baanu ka qaadnay shidaal baanu ka qaadnay waxaanu soo noqon mayno dagaal keli mayno dabeedna dagaalkii baanu galnay dabeedna waxaa noo balan ahaa oo aanu aan ugu sheegay markii dambena waxa weeye ciidamadu iyaga iska galay dad badan baa waxay u qabaan oo yidhaahdaan farsamadii aan ugu talagalnay inaanu etoobiya iyo madaxdeedii markaa joogay ku khaladno oo aanu wixii aan ugu talagalnay inaanu sirtayada ku daahno si aan hadhowto dee xiriirku nooga xumaan haddaan u baahnaba ayaa dadka qaar kuu qaataa maya may ahayn waxaad go-aanaan anigu qaatay waxaa go-aan guddiga qaaatay waxaa go-aanaan saxnay guddi kalolsana ciidanka kala raacay guddi dagaalgelin baanu samaynay oo kooban baanu samaynay oo age kala wada qabinay oo wax walba diyaar baana sidaas horta ciidamadu ay meesha ku galeen sidaan ku baxnay sidaas haddii aanan sidaa yeeli lahayn oo aanaan caankaa yeeli lahayn soo noqoshada dambena ma ay suurta gasheen waxaa dad badan aysan ogeyn maalintii la galay ee burco la galay ee sideed iyo labaatankii may mangistu iyo siyaad barre iyo morgan waxay wada joogeen soodari bay wada joogeen oo wada sirayen ay istahyadenayen iska dhigeen waxoodii u hagaago hawlahoodii wada hagaagay marka leeyi burca la galay siyaad barre intuu sidaa oga yii waad khiyaamaysay mangistu mangistu wuxuu dhexdan uxogle kuma khiyaaman walaga keenaan ogeyn markii loo yimid eeleyi madaxdiini meelay rag yaanu isla ogeyn meesha joogay darabay joogay iyo jigjiga iyo markii madaxda etoobiya ay tageen de waxay waa kii dee dibadda
geeri kama naqo hingal waa la dhigay dambakii xasayd daari looma xidho guyad ku dhacay gursayaal maxay ku gaadhay colonel axmed mire maxamed waxa uu ahaa taliyihii hogaaminayay ciidamadii madiina ee galay magaalada burco iyadoo ciidamada snm loo qeybiyey laba aag oo kala ah maka iyo madiina oo labaduba marka la eego diinta islaamka meel weyn kaga jira waayo waxay ahaayeen magaalooyinkii ay ka soo faaftay diinta islaamku axmed mire maxamed waxa uu ka sheekaynayaa ciidamadii snm ee galay magaalada burco maxay hub haysteen maxay saanad haysteen shidaalkoodu halkee ayuu gaadhsiin karayay axmed mire waxa kale oo uu ku dhaawacmay dagaalkaasi ay ku galeen magaalada burco waa kan isagoo iftiiminaya amuurahaas
waxa aniga waxa xukunka ama taliska lai magacaabay eighty sixkii inaan noqdo taliyaha ciidamada s n m qofba nasiibuu leeyahay labadaas sanood eighty six ilaa eighty eight intii aan hayay xukunka waxay ahayd intii cadowgu noogu tashiga badnaaba ee dawladda soomaaliya ay mar walba tashanaysay sidii ay xididada noogu saari lahay ilaahay kama dhigin mujaahidiinta midka ah ee qalbiga adag ee dadkooda dalkooda jecel tashiga dad baa u fekerayay way iskhilaafsan yihiin way ishayaan marnaba tashiga wadaniga ah marnaba kumaanaan kala baylin iskumaanaan kala ra'yigu maaha waa mudciyadii mudciyadu waa jirta fikradaha waa la iska horkeenaya waa iska hor imanaya qadrigu fara ku jira waa isku xaloon karaa laakiin marna sidaa lii sheegay laguma kala baygin laguma kala goobin laguma kala tegin mar walba waa la isu soo noqoniyo mar walba waa laga wada tashanayo mar walbana sida ugu wanaagsan ee laba marka uu cadowgu noo tashinaya anana waanu tashinay waanu tashinay wixii nasoo gaaray waanu kasii tosira waknu toosbu nagu soo dhacay waxaanu ka baxnay deegaamadii aanu joognay waanu hore uga baxnay annagoo xuduudda dalka joogna xuduudda dalkeena inagu ku sugan oo joogna bari ilaa galbeed ayaa dawladuhu heshiiyey dawladuhu waxay siiyeen anagu joogna xuduudda dalka oo ah no man islam xagga iyo xaggaba annaguma xagga ka talinay markaasi dawladuhu lagu dul heshiiyey markay heshiiyeen kamaanan gaabin markiiba anaguna waanu heshiinay isla markiiba waxaanu sameynay qorshayntii dagaalka inkastoo marba duruufta aanu ku saleynaynay waxaanu sameynay dhowr qorshe oo sabayaala kaas waa ka inoogu wanaagsan kaasna haddii duruuftaasi inaga hortimaado waa ka kale inoo gudbayna kaasna haddii inoo socon waayo ka kale ku talaabsan halkaasaynu ka soo doognay waxaa dhacday markaa iyadoo eegaysiiba markaa dagaalka lasoo qaadayo ayaa aniga xilki layga wareejiyey waxaa lagu wareejiyey mujaahid jaamac cali cilmi waa su-aal u daaweyn dad badan ba isweydiiya war waktiga waxaa loo wareegaka laakiin waxayna kaga fulan annaga ruuxayaga naftayaga wadaniyada ku jirta xil may ahayn xil baa lagaa qaado qayli mujaahidiin goosto waxaan samey kalarida qorshaha may ahayn calanayna mid gelinayn waxa xilka ugu weyne uu noo ah inaanu dalkayaga gaadhno oo himalada iyo qorshahaanu samaynay uu fulo kaasaa waxlakula markii anuan xilka wareejiyey isla markiiba waxaa noqday haddana taliyaha qaybta madiina ee bariga ibrahim xuseenna wuxuu noqday taliyaha qaybta maka ee galbeedka waxaa xusid mudan had iyo jeer waxaa la sheegaa ragga dagaalka gala iyo waxa kale laga sheekeeyaa ciidanka borosoo galay waxaa kamid ahaa koox gabdha ah oo hawleena kamid ah waxaan ku yidhi gabdhayow iska jooga maanta raggani rag ku talagalay inay soo noqdaan maaha iska jooga way ila doodeen si geesinimada ay ila doodeen oo wadaniyada waxay igu qalciyeen inaana ka degin waxaan alla goostay oo ku dhiiranay inaan kaxeeyo dagaalka biyo allahu akbar allahu akbar hablihii maalinta meel ficlo qaar badan baa yurub ka jooga qaarna dalkiiga jooga intooda badan way badbaadeen lahay dagaalkii waxba ku biyi waxa weeyaan waxyaabaha xusuusta mudan weeyaan markii aan ciidanka ka soo dhaqaajinaynay سمت الحمام كسر القادم فجوا فبيارمك مغرب يحيد صلاة المغرب على تبعيد الكتج ما كانوا مكنين الدعاء سنين أيوة اللي بعمرت إن كفوا الله كان على يدي نقول عينك لغتي وعن عينك وشيك فأقول والبا وحا كتيرة سدال كومن سدال فاتوحي لقيني يا مقالة برو إن يوسع لك قولي والبا وحا كتيرة الرسات أي راعة كومن كيف قد بكبه كاللابات ورمضة قلبك waxa hantidii shidaalkii rasaastii hubkii gobonimadii waxay taallaa ciiddeeni ee ciiddeyna ma ku dhimanaa haa ayaa qof walba isagu og taa oo aan qofna shaki kaga jirin ayaanu gaadiid ku soo sidii baanu kusoo gaadnay baro salaadii subax waxaynu ku tukanay halkii uu ku faali jiray ee la oran jiray barta ee la oran jiray looma dhowaado qofka u dhowaada wuu dhintaa halkii lafteedii baan ku tukanay markay arkeen dadka iska soo socda ayay baasuuqiyada kusoo riday markaasaan yii waxba aqridina iska soo markii waxba lagu ridi waayo iska soo socday bay yaabeen mara waqal iska horey xaggii magaalada iska jiray bayduku lafiina halkii bay dawladii ogaya halkaasaa hawshu ka bilaabatay saasaa dagaalkii lagu galay dagaalkaas dee rag badan waa ku geeriyoodeen ragna waa ku dhaawacmeen anigoo taliyihii ciidanka ahaa waan ku dhaawacmay markaan ku dhaawacmay ay yidhahdeen war meeshan kaasaa waxaan ila cadceedu dhacdo ka bixi maayo sugid halkii baan ku hakaday markii lasoo qabqabtay dadkii magaalada gudaheeda ku jiray saraakiil badan soo qabtay halkii maxkamadii laga abaabulay ee saraakiishii aanu is aragnay ee cadceedii dhacday ayaan burco ka baxay waxa isweydiinay nabarkaa igu yaalay ee madaxayga asfuqay waxaan anigu u haystay toobin ilaahay xaggiisa layga toobay waayo soo jeedkii baa iga batay daalkii baa iga batay sidaa ku soconayo ma garanayo waayo saddex sano war oo ii shaqeynaya bal midba magaaladii aan kulaaga ku hayo mid waxaa kaga tegay magaalada xaaji midna waxaa kaga tegay dhoobo gudud midna waxaa kaga tegay daalo saddexdaan dano mid walba waxa loo hestay ka yar booday laakiin soo jeedkii baa laga batay marka aniga markay xabadaasi u dhacday waa qaboobay jidkii wuu kala degay aragtideydii u isbedeshay waxa ii noqotayba naxariis ilaahay xaggiisa iga iga furay oo rugumada iga baxday baaba ku kala dego waa ku kala gartay oo aragii ku kala marka anigu aan ka tegey saraakiishaaan sii wada tashanay waxaa xukunkii markaa gacanta ku dhigay oo ay u dhiibeen saraakiishu ninkii ugu waayaragsanaa ugu daada weynaan oo markaa weliba dhaawacoo gacan keliya mujaahid xamdulle waxa weeyaan maalintaa dagaalka aynu qaadnay kadib dalkayli dib ugumaynaan tahay dagaalkuna maha kan toddobiyo labaatankii halkaasi ka dhacay boro ka dhacay sideed iyo labaatankiina ceelka ged ayaa maxamed cali galay markii ciidamada cadaadiysan weerareen sagaal iyo labaatankii wuxuu galay xuseen axmed wey xuseneer wuxuu galay calaadi sodonkiiba haddana maxamed cali weylato wuxuu galay mandeera koob iyo soddonkiina ibraahim xuseen oo hogaaminaya ciidamadii maka ayaa sahabiisi soo galay todobada maalmood shantaa maalmood ay saba socdaan maalin keliya muunusan cadowga fircoon ilaa halgeysa ilaa xeebta ayaa lagula dagaalamay halkaasaa guusheedii ka bilaabatay waxaana aan jeclahay inaan arrinkaasi halkaa isaga aan kusoo koobo
mar kale guddoomiyihii xilligaasi ee ururkii sane maxmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa waxa uu waraysi siiyey maalmaha ay aroosnayd dhimbiisha halgan idaacadda b b c da waa kan wariye cabdilaahi xaaji oo waraysanaya axmed maxamed maxamuud silaayo oo haatana madaxweynaha somalilan islamarkaana weydiinaya halgankaasi xoreynta ee snm meelaha uu ku aadan yahay iyo qabsashada ay ururka snm qabsadeen magaaladii burco iyo weliba magaalada hargeysa oo ay iyana soo galeen koob iyo soddonkii bishii may islamarkaana ay ayaamaha toddobiyo labaatanka ilaa iyo koob iyo soddonka ay u dhexaysay halgano goosgoos ah oo ciidamadii snm ay ku qabsadeen magaalooyinka cadaadley iyo xabsiga mandheera oo ay ka soo daayeen maxaabiistii ugu tirada badnayd muddo badan baa ku xiran waa tii u dagaalamaysay ahayd urur xornimo doona waa tii dalka gudihiisa ka dagaalamaysay muddo badan oo diyaar garow ayaa ay ku jireen ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed marka waktigii ay ula muuqatay inay fursaddu ahayd ayaa dagaal kerisa shacbi waa inuu taageersan yahay meelo badan lagaga soo baxay ayaa lagu qaaday dhinacyaal badan oo wadanka ka mid ah oo aagga waqooyi ka mid yahay halkaa dabeedna waxaa lagu qabsaday magaalada barco isla markiiba magaalooyin kale miyaad iyana weerarteen oo aad qabsateen mase waa burceesna weerarku meelooyin badan baa la weeraray ilaa iminkana meelo badan ayaa dagaalku ka socdaa meelaha la qabsaday ee aan warkoodan waxaa kamid ah cadaadley waxaa kamida muxuu ahay eryada gabiile laftigeeda oo meelo badan laga xoreeyey waxaa kamid ah tuulooyin badan oo hawdka ah oo shacbigu isagu laftigiisu gacanta ku xoreysay oo ood weyne ayaa kamid ah waxaa kamid ah meelo badan oo baadiyaha ah iyo tuulooyinka ah maalintii isniintii hadal aad soo saarteen oo london ka soo saarteen waxaad ku sheegteen magaalada sheekhna inaad qabsateen sheekh ma ku jirtaa magaalooyinka aad qabsateen sheekh magaalada sheekh dabcan laftigeeda anigu saacadana fadhiyo ma huwa laakiin waxaan ogahay in dagaalo badana ay ka socdeen kana dhaceen berbera iyo sheekh dhexdooda oo dagaaladii muxuu ahay ciidanka eh, dowlad kaskoo sheega meesha jooga lagu jebiyey burcana maadaama la haysto marka sheekh waxaan u qaadananaa inay tahay doolalka xoroobay inay kamid tahay askarta aba ciidamada s n m ee magaalada burco weerarka ku qaaday tiradoodu intee bay la ekaayeen Eh, ciidamadaasi ciidamo aan yarayn ayay ahaayeen ciidamada weeye ay suurto gelisay inay magaaladaas oo magaalada labaad ee dhinaca waqooyi ee dalka soomaaliyeed ah oo ciidan laxaadli uu deganaa kana warqabeen muddo badan dagaal meesha ka socday howlyarada lagu qabsan karaa labadaba waa muujin karaysaa in xoog iyo niyad lagu galayna way muujinaysaa inaan ciidamada halkaa joogay ee dowladda ka tirsanaa dowlad kusheega ka tirsanaana inayan tabaro badan lahayn way muujinaysaa deg deg loo qabsadiyo sida hawsha yada looga adkaaday markii marka ma kun laba kun saddex kun intaad ku qiyaasi karaysaa ciidamada Eh, tirooyinkooda inaada intaa dooni maayo waa wax shacbi dhan baa ka qayb galay ummad dhan baa meel walba kaga soo gurmatay marka ciidamadu ciidamo aan tiradooda yarayn oo aada u fara badan weeye
shacabka magaalada burco degan ee rayidka ahi miyay ka qayb galeen dagaalka ciidamadiinu ay qaadeen shacbiga magaalada laftigiisu madax la isku qabsaday magaalada bartankeeda may ahayn waxay ahayd oo meelaha la abaarayay meelihii ay ciidamada degaayeen ciidamada dad soo tabaabshaystay iyo muxuu ahayey eh, eh, saldhigyadii gudaha oo hore magaalada uga baxay weye laakiin magaalada gudaheeda laguma dagaalamin waxa qura dhacay waxay ahayd markii dagaal socday meesha laga qabsaday inuu dayuurada soo diray oo isaga uu laba dayuuradood ee ciidamada dowladda soomaaliya kusheegu soo direen oo halkaa ay magaaladii ku bamgareeyeen oo dad badan oo shicbi ah iyo daaro ay wax ku yeeleen laakiin ilaa wax kale oo shacbiga gud magaalada gudaheeda dagaal ka dhacay ma jiro labadii dayuuradoodna waa soo rideen sida hadalka aad soo saarteen isniintii aad ku sheegteen labadii dayuuradoodba midna burco lafteeda lagu soo riday tii kalena muxuu ahay dhaawaceedu wuxuu tegay hargeysa ku dhacay ciidamada soomaalida qiyaastii imisaa ka dhimatay oo dagaalkaasaad kaga disheen burco Eh, tirooyinkaasi tiro anagu odhan iminka intaasaa la dilay run ahaantii ma ay jirto waa si jirtaa dagaal baa meesha ka dhacay ciidamaduna waxay uqaybsadeen saddex nooc wax isdhiiday wax la saftay muxuu ahayey ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed iyo wax farxaray ciidamadiinii imisaa ka dhimatay
ciidamada iyada waxaa ka dhintay lix eh, toddobiyo tobana dhaawac bay noqotay wararka dhinaca muqdisho ka imanaya waxa uu sheegayaa lix boqol ilaa sideed boqol oo si ciidamadiina ahi in ay dagaalka ka qayb galeen midna aanu ka noqon ciidamadayadii way haystaan aragkii dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed baana maanta magaalada burco ka taagan waanuna sidaan shalay baa yidhi imakana waanu cadaynaynaa haddii ciidamada dowladda soomaaliyeed gol yihiin saga berrito ustaad axmed silaayo tallaabada kale ee taa ku xigteed ma ka qaadanaysaan tallaabada kale ee taa ku xigtaanu qaadanaa waxaa weeye dabcan inaanu dhulka intii kale aan ka xorayn karno ka xorayno nidaamkaa taashiga ee dalka ka dhisan meelo badan baa dagaalkii ka socdaa meelo badan baa iminka dagaalkii hargeysa waa ka socdaa waa ka taagan yahay magaalooyin kaloo badan waa ka taagan yahay waxaanu ku rajo weynahay inaanu meelo badan oo dalkaa xorayno dabadaalkaa kasii wadno ilaa dalka soomaalida xorodo dhulkee wey dhulka aad leedahay waan horaynaynaa dhulka soomaaliyeed sida distoorka iyagu dhigayo dadka aanu nahay ummada soomaaliyeed baanu nahay dalkayagii soomaali la oran jiray weeye dalka aanu xoreena ee gobolada waqooyiga maaha gobolada waqooyiga dalka soomaaliyeed bay kamid yihiin waanu xorena gobolada kalena waa iyagana waa la xoreyn doona waktigooda insha allah waa la gaari doonaa ama iminkaba hawsha waa ku socotaa
geeri kama naqo hingal waa la dhigay dambadii xasayd gaari looma xidho gulub ku dhacay gubsayaal maxay ku gaadhay halgamayaasha mahadkadayaasha mahadkadayaasha anagdadayga cidda ayaa faqadkeeya
hooyo waxaan qabarka qaad iga hiro qabarka qaad iga hiro أمي وعلي خبر سفاك تقهروني يا وعد خبر سفاك تقهروني يا رسول أمي وعلي خبر سفاك تقهروني يا رسول
intaasi dhegaystayaal waxaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka gaarka ahaa waa anuu yuusuf maxamed ismaaciil oo idin leh amaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Thank you.